ifaat macaani ama ifaat ifaat macnawiya baynu halkaa ka bilowno oo ka galay tii caqiidatulcawaamkaa ku taqiineen lahu sifaatun sabcatun tantadimu waqudratun iraadatun samcun basar xayaatun alcilmu kalaamun istamar toddobadii waxa meeshan lagu sheegayay hada halkaasaan ku jiri doonaa insha allahu tacaala subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halkan maclinkuu yihi xayu muriidu qaadirun calaamu lahu duqaa samcu walkalaamu kalaamuhu ka wasfihi alqadiimi lam yuhdith ilmasmuuca lilkaliimi yuktabu bilowxi wabillisaani yuqra kama yuxfadu biladhaani wasara ruslahu bimucjizaati daahiratin lilkhalqi daahiraati خص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا فضله على جميع من سواه فهو الشفيع الحبيب للإله وبعده فالأفضل الصديق والأفضل التري له الفاروق وعثمان بعده كذا علي وستة الباقون كالبدري وشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة waxaynu soo gaarnay qaybtii sifaatkii ay sugayeen maadaama qaybtii usuuludiinka iyo sifaatkii rabbi uu ka hadlayay subxaanahu wa tacaala marka xaalaantaynu kala marayntan iyo maanta waxaa su-aalahan iigu soo noqnoqday ah inay rayada mutakalimiin iyo cilmi kalaam iyo maxay yihiin baa igu soo noqnoqotay mar intaanan cashirka gelin oo waxaan isiriyaalilahay dadku adigana waadibaad ka hadlaysaa baa laga yaabaa erayaa laga hadlayaa erayadana amay u baahdeen amay u baahan yihiin waxoogay in la yar qeexo la yar tafaftiro marka insha allahu tacaala waxaan sameeyayaa muqadimo kooban oo cilmi kalaam iyo mutakalimiin kusaa iyo alashcari walashcariyatu ku saabsan aan xogay tacriif kooban iyo qeexitaan kooban ka bixinaya si markaa wixii ka dambeeya insha allahu tacaala waxaan ka hadlayno oo ardayga aalibka dhegeysanaya ula socdo ilahi subxana wa tacaala markuu nabiga soo diray kitaabkiisana ku soo dejiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabada sunnadiisii uu baree ku tarbiyeeyey asalka shariicada kitaabka iyo sunnada laga dhaxlay qawaacidday raacayeen ee kitaabka iyo sunnadu tuseen baa waxay ahayd salafka iyo saxaabaduna ku dhaqmi jireen kitaabka iyo sunnadu wax walba way caddeeyeen ilaahayna wuxuu yihi maa faratnaa fi lkitaabi min shayin kitaabka waxba kagamaanaan tegin kitaabkana waxaa laga dhigay tibyaanan likulli shayin wax walbaba inuu caddeeyo nabigana waxaa loo soo diray calayhi salaatu wassalaam litubayina linnaasi maa nusila ilayhim dadka inaad u caddaysa waxaa lagu soo dejiyey waxaa kaloo qaaciday raaciyeen ahayd diintu way dhammaystirantay wax lagu soo dara uma baahna oo ilaahay baa wuxuu yihi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii diintii waa la dhammaystirayo nebi maxamed ma geeriyoonin calayhi salaatu wasalaam isagoon wax walba dhammaystirna inay diintu aanay kaamil ahayn saa darteed wax cusub oo lagu soo daro iyo qaab cusub oo ilaahay loo caabudo ama loo aqoonsado oo loo bartaayo looma baahna su-aashaas maba la isweydiin jirinoo arin hadal iyo muran ka jira maba ahaynba waxaa kaloo iyadana iyadana qaacide ay iska raaci jireen ahayd qofku haddii kitaab iyo sunno yimaadaan khiyaar uma furna inuu raaco aan ahayn oo waamirtaa waxay ahay wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu wixii rasuulka idinla yimaada qaabka idin faro wuxuu idinka reebana ka hara waxaana dadka looga digay inay hadal iyo muran geliyaan wixii nabigu ula yimid calayhi salaatu wasalaam oo calayhi suuratu nuur akhirkeeda falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim waxaa daraniyo xasaasiyad badan laga qabay arrimaha digniinta nabigu ka bixiyey xadiidka cirbaad ibni saariya uu ku yidhi fainahu man yacish minkum faseera ikhtilaafan kaiiran waxaa digniin badan laga qabayo xasaasiyad badan arrintii xadiidkai caaisho uu kaga digaye man axdaa fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddu ninkii diinta wax cusub ku soo daraay laga aqbali maayo arrimahaasoo dhan iyo ikhtilaafaadka nabigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maadaama khabarkiisu uu saadiq iyo ruyin oo dhici doona la rumaysan yahay dadku xasaasiyad bay qabeen oo dhagtaa taagnayd wixii yaala soo yeelan dhagtaa loo taagi jiray oo inta uu cusub yahay baa in la aasoo la duugo baa lagu dadaali jiray waxaa kaloo saxaabada iyo sanafkuwa ay rumaysnaayeen oo nabiguna ku tarbeeyey calayh salaatu wasalaam kitaabka iyo sunnadu macnahooda wuu cadyahay tarjamana uma baahna halxelaalana ma aha dadka qaar keliya waxay fahmi karaan oo inta kale fahmi karin ma aha luqadda iyo usuusha shariicada ninkii yaqaana qur-aankana waa fahmi karaa oo ilaahay baa yidhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri qur-aanka waaba fududaynayba nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda wuxuu ku dhiirigeliyey calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin sidaasaa qarnigii koobaad uu ku dhammaaday masaa'ilka markaan ka hadlayna wixii la xidhiira muslimiintu markay khilaafadii abubakar iyo cuhmaan iyo cali dhammaatay mucaawiya caamu jamaaca kuwii sanadkii kow iyo afartanaadee hijirada markuu la wareegay kadib sanadkii lixdankii geeridiisii waa kii wiilkiisii yaziid baycada u qaadee boqortooye isdhexal ay isu bedeshay kadibna boqortooyadii ree beni umaya usradii gaar ahaan ree beni marwaad cabdulmelik iyo wuxuu dhalay ay ku dambaysay ilaa boqol soddon iyo labadii hijiradu markay ahayd ay ree beni alcabaas xukunkii iyo xilkii kala wareegeen iyagoo kacdoonkooda dhinaca khuraasaan ee afghanistaan iyo dhinaca iraan xuduudaheeda ka soo bilaabay iyo jamhuuriyaadkan qowqaaska ee kuwan la yidhaahdaa gaar ahaan armenia iyo adarabijaan iyo ekeeda laga soo bilaabo oo muslim alkhuraasaani iyo ay hogaaminayeen cabaasiyiintu markay qabsadeen xukun iyo jabki isku hayay nimankaasiye oo dagaalkaa iyo dhiiggaasi u daataye mabaadii diineed laguma kala duwanayn intii hore ama xilligii abulcabaas asafaaxa u horreeyey ha noqoto ama abu jacfar ilmansuurkii ku xigay ha noqoto ama haruun rashiidka abu jacfar oo dhanee saddexaad ha noqoto saddexdaa khulafadii ree beni alcabaas ugu horreeyey cala ariiqa alcaama bay ahaayeen xilligii cabaasiyiinta ay soo bilowdeen iyo xilligiyada waxaa iska soo jiray dad wax qarqarsanaya oo la dhuundhuunta dadka qarqarsadoo la dhundhuunta oo aayadaha sifaatka sida maihi iyo qur-aanka sidan u jeeda suuragal maihi iyo waa la raadin jiray oo ninkee la arko ama towbadkeen ama waa la daldali jiray waxaa laga gaal xun baa tahay isqarinaya haddaaba leedahay hadalkii ilaahay ma soconayo wax ka fiican baa la heli warkaaba haddaad keentay waxaa ka mid ahaa qabuba qisadii mashhuurka ahayd ninka aljacdumajir dirham iyo ninkii sheekiisa ay ku horeeyey jahbni safaan iyo raggaas waa kii la yidhaahdo hadday asaxda qisada khaalid bin cabdilaahi alqifri mar carafaa lagu gowgowracay reer qaarkii oo la yidhi ilaahay waxay yidhaahdeen jacdi bdirham wuxuu yidhi ina allaha lam yukallim muusaa takliiman ilaahay kalaamkiisu xaraf iyo sawt madaho muusa hadal ilaahay ma maqal buu yidhi hadda middaa shaaciradan ku hayno ninkaa waxaa muslimiintoo tuban ciiddii markii la udxiyeysanayey buu ninkii la soo qabtay amiirkii ciraaq uu qaybo ka mida amiir ka ahaaye oo wuxuu yidhi daxuu taqabal allaahu daxaayaakum fa inii mudaxin biljacdi bni dirham anu kanaan ku udxiyeysanayaa walaalkii muqayim markuu tilmaamayay ereygaas waa kii lahaa shakara daxiyata kulla saaibkullu saaxibi sunnatin udxiyadaa dadkii hal sunnahoo dhan way ugu mahadceliyeen waxaa hadda lagaga dhigaya waa tii jacdi bni dirham loo gowracay horta waxaas waa soo jiray laakiin niman laga tabariya weyroon yahay oo dhuundhuunta oo loo yaqaana zanaadiqiya gaalo islaamnimo afka ka sheeganaysa oo nin la xiriya nin cararay iyo nin qoorta la jaray ahaan jireen rag baa isqarin jirayoo de dadkan isaga dhex jiray waxoodana hoosta ka wati waxaa dhacday marka waxaa dhici jirta haddaba nimanka madaxda ah caruurtooda ay u diyaarinayaan madaxtinimada macalimiin badan bay u yeeli jireen nin qur-aanka bara nin caqiidada bara nin luqada bara nin aadaabta bara nin u diyaariya tababarka oo jirkiisa iyo xubnihiisa dagaalka iyo maamulka u dhisa nin maamulkii wixiisa uga sheekeeya kooxa ciidamo oo waxaa la dhihi jiray muadibiinba muadibiin baa la dhihi jiray lidalika tarjamada xafid awdiya markaasaan kaana muadiba awlaadi lkhulafaa'i baa lagu dhihi carruurtaasuu tarbiyeyn jiray isagu arrintaa muslimiintu sama jirila hadda reer galbeedku qolyaha madaxda carruurtooda meelo gaalo lagu leeyo lagu tababaraa jiroo loo diyaariya madax inay noqdaan iskuullada dadka caadiga ay dhigtaan maaha nimankii waxaa ka mid noqday haddaba niman iyagoon la ogeyn u dhuntay haaruun rashiid waxaa ka mid ahaa axmed ibni abi du-aad iyo bishr ibni khiyaat almarisi labadaa nin baa ka mid ahaa wiilkiisa ma'muun oo khilaafadii qaban doona bay mu-adibiin u noqdeen wiilkiibay tallaaleen marka fikirkiibuu cabay aabbihii waa kii dhintay waa kay isagiyo walaalkii uu ka weynaa amiin khilaafadii isku qabsadeena dagaalada xundhaxmareen maamuun baa adkaaday hadduu maamuun meeshii qabsaday macalimiintiisii ka dhaadhiciyey baa ka soo adhowaaday markaasaa waxaa bilaabatay jahmiye iyo muctadilo nimankii la dhihi jiray inay horta maamulkii iyo dowladdii garabka saaraan dhibaatooyin laxaal dagaal baa dhacay marka waxay darbaan iyagana inay xoog ku mariyaan madhabkoodii madhabku wuxuu ku salaysnaa intaas dib baan kaaga soo celin doonaaye aan in kaloo macluumaa kuu soo gaarsiiyo maamuun wuxuu la dhacay fikirkii raggan ay xambaarsanaayeen fikirka raggan ay xambaarsanaayeen wuxuu ahaa falsafadii griig uu ahaaye aan xalay soo tilmaanay aflaafuun iyo alisto iyo suqaaq iyo buqaaqiyo ay lahaayeen labadadii qaybood ama tii hore ee aflaatuniyadii ha noqoto ama aristayadii damba ha noqoto midday gooni ha noqotee falsafadaasuu la dhacay markii khilaafadii qabtay si degdega wuxuu u saaray wax falsafadii gariig dad caalamiga u soo tarjama waxaa loo bixiyey maktabad weyn baa la sameeyey oo caalami ah oo kutubtii griig iyo afgariiga ku qorayd ee wasaniyiintu ay qoreen ee ilaahiyaadka ka hadlayey se ilaah lagu gartaa ahayd baa la soo tarjamay waxaa loo bixiyey daarulxikma maktabaddaa weyn markii la tarjamay dowladdiibaa fikirkii iyo madhabkii qaadatay la taliyaalna waxaa u noqdo qaadil qudaar laga dhigay wadanka khilaafadii islaamiyada ahayd axmed ibn abi du-aad oo macallinkiisii ahaa kabiiruljahmiya walmuctasilana ahaa munaadirka afkooda ku hadlee doodana wuxuu noqday bish ibnu khiyaat ilmuriisi mas'aladaa marka waxaa bilaabatay masaladii cilmulkalaamka cilmulkalaamkii haddaba halkaas mar kalaan kugu soo gaarsiin doonaaye cilmulkalaam maxaa looga jeedaa cilmulkalaam waxaa looga jeeda runtii aragtiyadoodu way ku kala duwan yihiin laakiin talabatulcilmiga min baabi lfaa'ida fanni funuunta ka mida maxaa looga jeedaayo la yidhahda tacriifkiisa haddaad u baahataan saddex kitaabkaad heshaanba wuu idin anfacaya imaam muqadimada ibnu khalduun oo culuumta aad buu u tacriifiyaa haddaad falsafadhaada haddaad mantiqdaada haddaad kaan dhahda kimiya haddaad dhahda sixir haddaad wax walba haddaad dhahdo fanni kasta uu tacriifin iyo rijaashiisa iyo taariikhdiisuu kaaga sheekayn muqadimada ibnu khalduun waa marjica aad ugu noqon kartaa fannigaad garan weydaan tacriifkiisa waxaa labaad u noqon kartaa kitaabka la yidhaha miftaaxu sacaada ee ninka caalimkii reer turkiya ahaa ee khilaafka cusmaaniye la dhihi jiray maasha kubrazada sidan saddex mujalad baa lagu dhaabacay muqadimiyadu hal mujalladay weyn kanaa hayaleeg way taallaan kitaabka saddexaad waa kitaabkan kabayar oo khulaasadoodii inta badan soo ururiyey owliha alcalaama maxamed sabuur xasan khaan oo la yihahda abjad ulculuum saddexdaa kaad heshaba tacriifaadka funuunta waad ka heli kan ama cilmi kalam ha noqda ama ayrkii ha noqdeen ma alabatulcilm min baabi lfaa'ida fanigii aad garanaya wax maxaa looga jeedaa saddexdaasaa ugu badan maraajicda aad ka helaysa tacriifintiisa yuwaajib alculum isagoo alif bacdu ku socdaa faaris alif bacna waa leeyahay nusay tabacaadka aan arkeen hayo calaa kulli xaal waxay u aragtida weeyar kala duwanta shahrastani niyadhaayat liqdaamka inuu tacriifiyo isku dayey ibnu khalduun inuu tacriifiyo isku dayey markaan baasha ku raaya sida hasahaara mutaakhiriin iska daayo ragii mutaqadimiinta isku soo ururiyo ama had noqoto usuul diinka cabdilqaadir albaqdaadi ninkaas been iska leh isku soo ururintii sababo badan bay sheegaan cilmulkalaam maxaa looga jeedaa cilmulkalaam murtidiisu waxaa weeye in laga hadlo ilaahay jiritaankiisa iyo sifaadkiisa iyo xuquuqdiisa iyo afcaashiisa in laga hadlo iyadoo la adeegsanaya qawaacidda mantiqa iyo falsafada reer gariiga iyo waxyaabaha caqliyaadka basharigu ay rumaysan yihiin ama ay fahmi karaan caqliga bashariga iyo falsafada gariiga oo lagu fahmo rabbi jiritaankiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa lagula doodo baa cilmulkalaam la yidhaahdaa dab cilmulkalaamku ilaahay baa laga hadlayaa sifaadkiisana waa laga hadlayaa jiritaankii allana waa laga hadlayaa afcaashiisana waa laga hadlayaa waxa marka laga hadlaya la adeegsanaye lagu garanayana ilaahay kitaabkiisana maa sunno nabina maaha wax nabi iyo rasuul lagu soo dejiyeyna maaha waa laba arrimood caqligaada iyo cilmiga mantiqa iyo falsafada giriiga u kaasha wey in haddaba jidkii laga lumay oo meelaan fiicnayn la hayo oo ilaaha inaad barataad rabtaa qaacidadaad ku baran lahaydna ambiye ka qaadan maysiday nin wadsaniy oo giriigaad ka qaadan oon ilaahbaad rumaysnayn waad garan kartaa meeshuu ku geniy meeshuuku kuu wado markuu qaacidadii kuu dejiyay ninaan ilaahbaad rumaysnayn ilaahay ku bara aad dhahdo waa qiyaasi kartaa taasa horta cilmulkalaam markaan leenahay kaasaa la yidhahdaa cilmulkalaam maxaa loogu bixiyey sababo badan bay sheegeen qolo waxay yidhaahdeen mas'alada ugu badan ee la isugu laayey ee dagaalka ka dhacay ee masalada ku baxday kalaamka ilaahay qur-aanku ma yahay mise ma aha wey ilaahay kalaamkiisu qur-aankani kalaamka ilaahay ma yahay mise maaha saa darteed baa cilmulkalaam lagu bixiyey qolo waxay dhaheen maya maadaama ay cilmulkalaam waxaa loogu bixiyey falaasifada iyo falsafada gariiku maadaama cilmulmantiq ay leeyihiin baa magacii magac laga darab jeexay oo cilmulkalaam la yidhi sharastaani wuxuu leeyahay haddaba walkalaamu walmantiqu mutaraadifaani isku mid wey eraygun baa loo kala duwaye waa mantiqi gariiga iyagu mantiq bay dhaheen magacaan ka duwanay oo kalaam baa nidhi anaguna isagu sharastaani meel halkaasana ixtimaalaadka waa marinayaan qolo waxay dhaheen maya intaa keliya ma aha waxay ahayd nimanka ugu hadal badan ee ugu war badan ee ugu muran badan oon ilaahay iyo rasuul baa yidhina aadan maqlaynin war nimankii warkii hadalka badnaa weeye jadalkiiyo dooda badnaa weeye baa loo yiri qoladaa qaarkood ma saasay yidhahdeen aduu sabab kastaba ha loo yidhaahdee qolo waxay yidhahdeen maya kalaamku misalatulkalaami nafsi waa shaacirada iyo kulaabiyadu asalkooda ay qabaan saan tilmaami doono baa sabab u ahaydoo loogu bixiyey sabab kastaba ha loogu bixiye waxaa muhim inaad fahamto cilmulkalaam waxaa la yidhaahdaa ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa haybiyaadka aakhirada waxaa laga hadlayaa nubuwaadka iyo mucjizaadkoodiiyo nabi sida ku sugnaada nabinimadiisa oo lagu raaci karaa waxyaabaha caqadiyaadka qaybiyaadka ee asaasiyaadka iimaanka ah laga hadlayaa caqligaiyo mantiqana waa la adeegsanayaa wey halkaasaana hanuunka iyo hidaayada iyo xaqa iyo jidka toosan laga doonayaa taasaa cilmulkalaam la yidhaahdaa isticmaalkiisa haddaba dadka waxaa ka hadla ama waxaa shaqada ka dhigtay ama ilaahay aqoonsigiisa halkaa ka baadi doonaa mutakalimiin iyo ahlulkalaam la yidhaahdaa isticmaalkiisa ninka ugu badanee intaan anigu arkay taariikh ahaan isticmaalay aada u soo arooriyey waa ninkii xaggu kibaari muctazila camr ibnu baxr aljaxid ninka la yidhahda wey kutubtiisa markuu ka hadlayo waqaala asxaabuna almutakalimuun waqaala ahlu lkalaami waqaala mutakalimu asxaabina ninka u badan ee taariikhaan ugu horeeyey ee anagu garanaya isticmaala wey laakiin maalmaanay ka dambaysa warku waa isa soo tarayey markii arrintaasi soo baxday ee sheekadaasi ay si fiican u soo shaacbaxday intaan waayihii dambe maamuun ayaamihiisii dambe ummadda in loo cadaabo aan la gaarin baa imaamu shaafici iyo rag lamida la waraystay waliba ka warrama waxa aimmadii waxay wada xukumeen dadka waxaa ku jira inay gaaloobeen iyo diinta ka baxeen way ku ijmaaceen aimatu alfiqhi waalxadiidi way ku ijmaaceen raggu uha la adkaa waxaa ka mid ahaa imaamu shaafici wuxuu yihi xukmii fii ahlilkalaami anu xukunkayga ahlulkalaam xukum haddii lay dhaho horta waa daneero in la saaro kow oo dariiqa magaala la wareejiyo laba oo jebel iyo shaabuubna lala dhaco oo weliba dameerka marka la saaro aan horey loo jeedin dameerka socdisaga gadaalgadaal loo jeediyo oo la yidhaahda haadaa jazaau man aqbala cala alkalaami wa acrada can asunnati waalkitaabi abaalka marka kitaabka iyo sunnada diidee falsafada griiga iyo kalaamka diin ka dhigta sidaa weeye abaalgudkiisa xukmi saasaan ku xukumi lahaa buuli si dadku ay uga kala carabaan warbalaayo la yidhahdo imaamu shaafici dhe imaamu maalik dhe daxaxad mubaarak dhe wakicbir jarax dhe aimmadii muslimiintu waxay ku ijmaaceen falsafada iyo griiga qaadashadeeda ay kufri tahay halka iyadoo maraysa fa xilli imaamu shaaficiya ay dhinteen bay nimankii muddo isqarinayeen duqii mamuunaha intay ku lamaanaayeene bay silaayeen adeelahay haddan maamulkii wadanka iyo si fiican baad u cagan dhigateen dadkiiba waxay ku soo rogeen munaadaraad iyo in la yidhaahda qur-aanku kalaamka ilaahay mae waa makhluuq kalaamka ilaahay ma ahan ee waa makhluuq maxaad tidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq waa ilaahay baa abuuray ilaahay sifaadkiisiiyo kalaamkii maaha miya ma aha dooddaan qabnaa qub iyo qacwaakii bugtire saddex khulafadii reer bani lcabaas oo maamuun iyo muctasim oo isdhalay ay kamid yihiin bay fitnadii socotay waa fitnadii imaamu axmed raxima allahu tacaala ilaa dhowr iyo tobanka sana loo cadaabayey wey waa fitnadii rag badan seebta toobka looga saaray ee dhaha la yidhi ragna dabceen minaan idinka sheekeynaya waxaa alxafi abnucaafad ibnu dukeer ibnu cayn uu lahaa oo madaxay goya daarataan tuu jooyay kalmuskiisa wallahi madaxay kan waa ka fudud yahay ma kitaabka kalaamka ilaahi baa waa makhluuq baraawa maalintii yeeli maayo arrintaasi waa xilligaas xilliga ashcari ma dhalanin oo xataa ashcari ma dhalanin waqtigaas xilligan ka hadlayna waa laba boqol iyo soddonkii laba boqol iyo laba soddon iyo shantii laba boqol labaatan iyo shantii laba boqol iyo afartankii ilimaam axmed ku geeriyooday markuu geeriyoonayana waa mar saddexdii khulafadii bin alcabaas ee bidcada intay tageen ninkii uu sunnada ahaa yimid ee wixii oo dhan kala diray muctaziladii iyo jahmiyadii kala diray buu dhiman doonaa marka laba boqol iyo shan shan shan iyo tobankii ilaa labaatankii shan iyo labaatankii wey cunaasi ashcari wuxuu dhalan doonaa laba boqol iyo lixdankii lama gaarin isaga usoo dhawa markaa wey markuu qorayo xilliyada uu qorayo alxaafid cusmaan ibnu saciid iddaarimi naqdu cusmaan ibnu saciid iddaarimi kitaabka la yidhahdo cala alkaafiri ilcaniidi bishri lmiriisi kitaab buu ku radiye yaalla waa xilliga uu qorayo sidoo kaleet imaamu axmed alraddu cala aljahmiyati waazanaadiqa jahmiyadiiyo gaaladan miriisiya isqarinaya raddigooda uu qorayo wey waa xilliyada imaamu lbukhaari xilli ku dhow uu qorayo kitaabkiisa la yidhahda alraddu cala aljahmiyati iyo khalqu afcaali lcibaadi uu qorayo wey waxay la yidhaha kutubada badan culimmadu ay qorayaan raxmatullaahi calayhim jamiican marka waxaan la ishayay haddaba niman jahmiye iyo muctasile la yidhahdo isxambaarsan waxay sameeyeen haddaba sida qaadi cabdiljabbaar uu sheegay usuul shan ah qaacidadii falsafaduna waxay keentay laba arri eray in la yidhaahdo labada ale kutubtayda ku soo mari doonaan caqiidada markaad bartaan ilaahay waaxidun fii daatihi waaxidun fii sifaatihi ereygaa hadday mutakalimiinku yidhaahdaan erey nadiifo maaha waaxidun fii daatihi daatadiisu waa mid keliya tacadud ma yeelato waaxidun fii sifaatihi sifaatkiisa waa hal midoo laba ma gaaraan sawa erey macnihiisu marka waxay dhaheen fakamaa laa tacaduda fii daatihi kadalika laa tacaduda fii sifaatihi ilahay wax sifaat aba male bay yidhaahdeen lama dhihi karo sadaqra ilaahay waa raxiim oo waa raxmaan haddaad tidhaahdo laga ilaah baad qirtay dhaheen tacadudulqudamaa baa ka dhalan saa darteed labay u qaybsameen iyagii ayb raxiimun buubushim bismi illaahi araxmaan iraxiim haa raxiimun ma raxmad ma leeyahay labay dhaheen raxmad buu leeyahay dhihi mayno qoraa tiri cilmi buu leeyahayna dhihi mayno qudrau leeyahayna dhihi mayno maxaad dhahaysaan laysa bijaahilin walaa caajizin baan dhahaynaa laysa bijaahilin jaahil maaha mana awood la-a laakiin awood buu leeyahay cilmi leeyahay dhihi mayno qoraa waxay dhahda may caalimun bidaatihi laa bicilmin cilmigu leeya ilmayna daatadiisuu caalim u yahay daatadiisuu qaadir u yahay hada haddii kale caalim weeye qaadir weeye haddaan idhaa raxiim weeye raxmaan weeye samiic weeye basiir weeye ilaahyo badan baa ka dhalan baydaan waa fikirkii falsafada iyo giriiga bay ka duulayaan iyaday halkaa taagan tahay qoftiga qacda la ysku hayo muctasiladu usuusha khamsadaa sameeyeen usuusha khamsada waxaa ka mid a usuushooda laba ka midii midna afcaasha ilaahay bay la xiriirtaa midna sifaatka ilaahay atawxiidu waa usuushooda ka mida shanta cadqaada cabdiljabbaar uu ku sheegay usuul muctasila alkhamsa tawxiidkan waxaad leedahay ilahay keligii in la caabudo atawxiidu waa ilaahay sifaatka in la nafiyo wey sababtoo sifo labaad haddii ilaahay loo sifo loo ogolaado ilaahyo badan baa iman oo min atawxiid ilaahay muwaxidnimada waxaa ka mid a inaad ilaahay sifaat male ahdo halkaasay muctasilo la martay markii dambe sultadii gacantooda way ka wareegtay si fiican in laysu ceyrsanay noqoto marka iyadoo dooda iyo munaadaraadka ay baxa dhacaan iyaduna rag badan ay yeesheenoo xujaaj badanna la ysxiray babka inaan galaba doonayay baa waxaa ru-uustoodii ka mid ahaa oo ri'aasadii muctasiladu ay ku soo dhammaatay nin la dhihi jiray abu cali iljubbaari sheikhu lmuctasila ahaa abulxasan alashcari isagoo aada u yar buu aabihii dhintay hooyadii waxaa guursaday abu cali iljubbaari abucali iljubbaari baa soo barbaariyey oo soo koriyey masalada taariikhiya cinda jamiici tawaa'if waa ijmaac wey sheekii baa u noqday isagoo arday u noqday isna qaraabadii muctasiladu ka mid noqday shuyuuqii muctasiluu gaaray muftiintii muctasiladuu gaaray qaarkood waxay leeyihiin ilaa afartan sano buu kibaar muctasila ka mid ahaa ma afartan jir buu ku gaaray dabcan wuxuu ku dhintay lixdan iyo afartan isagoo jira ta laba boqol iyo lixdankeena waa dhantay waa dhashay saddex boqol labaatan iyo afartan buu dhintay afartan jirkiisii ama ka badan buu kibaar muctasila iyo sheekhiisa aha wayna isku dhedhici jireen masaa'ilka qaarkood soo shuyuuqdooda oga mid ahaa hade muctasiladan buu xisaabnaa waxooga sheekhiisa abu cali iljubbaar isku dhecdheceen masaa'il bay isu qabteen qaar waxay leeyihin wuu riyooday qaar kanuu maray intaa waxaan rabaa qaybta hore mutakalimiin baan kaga soo baxay abulxasan alashcariya walashcariya baa iyadana waxoogay bilaabinayaan maqaamku maqaam xarakaad iyo jamaacaad iyo dawaaif iyo tafsiilintood maaha kitaabka gujiraayadan muqadimo yaragisiiyun baan rabaaye abulxasan alashcari wuxuu kooxdiisii ahaadaba masaa'il dhowra isku qabqabteen waxaa jiray xilliga haddaba abulxasan alashcari wuu xoogay bislaaday reer baqdaadna wuu ahaa nin waxaa jiray dadku laba ariiqay marka hore ahaayeen imaa ariiqada jahmiyada iyo sifaatka la diiday iyo muctasilada waimaa ariiqada sifaadka ilaaha iyo daahirka kitaabka iyo sunnada la sugo ariiqatu salaf iyo asxaabu lxadiid iyo jamaahiiru culamaai muslimiina labadaasaa loo dagaalami jiray nin la yidhahdo abu muxamed cabdillahi bn saciid bin alqataan oo ibnu kulaab loo yaqaan ibnu kulaabta waa laqab abtir maaha baa soo baxay ninkii muctasilu ka fallaagobay ahlu sunnihiina uu tegin meel dhaxdaa uu xaarxaartay oo manhaj kulaabiya la yidhaahdo la baxay weeye waa ninka xaaris ilmuxaasibi iyo sheekhoodii ahaaye waxaan fikirka kulaabiyada oo xaaris ilmuxaasibi ka dhex doona weye abu saciid ibnu kulaab wuxuu yidhi sifaadka khabariga ah ilaahay wejiguu leeyahay gacmuu leeyahay intaba waan sugaya waan ogola laakiin sifaatka istiwaha waan ogolahay istawa calaa carshi waan ogolahay laakiin sifaatka qaarkood buu diiday ikhtiyaarigu ilaahay mashiadiisa ku xiran oo kalaamkiisa uu ka mid yahay isagiyo muctasiladii doodo badan baa dhex maray meelo badan buu kabareeyay ninkaasaa ta'fiiriyey abuxasan alashcari ninkaasu ku taafuray oo saameeyey qisas bay sheegaan isagii iyo sheekhiisii adeerkiina ahaa dhex maray waxay sheegaan maalin baa nin baa u yimid abu cali iljubbaani oo abu cali iljubbaani o ilaahay ma lagu magacaabi karaa caaqili buu yahay alcaaqil ma la dhihi karaa markaasuu abu cali yidhi maya abuxasan shacirna waa fadhiyaa ninkiiba wuxuu yidhi libo saro wuxuu yidhi caqligu waa min alcaqli dabar iyo xarig weeye waana waxa wax kaa reeba ilaahay baa lagu magacaabay waa naqsi laguma magacaabi karo saas darteed ban ilahay caaqil loo dhihi karin abuxasan baa soo yiri ilaahay xakiim maxaa loogu magacaabay xakiim waxay ka timid min xakamati daabati xakamaha lagu xayiro xakiimada lagu xayiri karin xakiim maxaa loogu magacaabay haddii taasaa loo diiday waxbay reebi xakiim walaalayihiin mid laba ay waaweynaadaan midna yare ku dhinto labaay waaweynaatay midna kabiiri mujrimiin uu noqdo midna mid kibaari atqiyaai uu noqdo aakhara dadka xaggee lagey kii mujrimkaa weynaa naarba lageyn kan taqilowowna jannaa lageyn kan yarka ana xaggee lageyn kan yarka ana meelo sokaa lagu salaysiin buy markaasu wuxuu yidhi hadduu kii yaraa doodo oo ilaahu anigu dembi ma geline kan meesha darajada weyneed geysay gee haddii la yidhi hadduu yidhaad ilaahay hodi wuxuu dhihi buu yidhi adigu maadan kasbanin oo maadan gaarin wuxuu dhihi buu ilaahay anigu sababteeda malihiin adaa jashaydu soo gaadhay aan dembigiina cuya ilaahay wuxuu dhihi buu yidhi maslaxadaada haddaan hawaayo haddaan ku sii daayo meel xunaa ka dhici lahayd baa laga yaabaa saa darteed baan durbadooda kuusoo dedejiye xilligaa saas ilaahay dhihi wy wuxuu yidhi kii naarta la geeyey hadduu yidhah ilaahay kan maxaad yaradoo u dishoo dantiisa u eegtay ama laigu daysayo dadkailaadiy oaliga maxaad igu daysayla intaan gaaloobay naarta lay geeyo kan walaa dantiisa u eegtaa nin hayeegi weyne oo nagu kala eexatay hadduu yidhaahdo muxuu dhihi ilaahay tuaabusoo galawaayo ornamaaf waxay dhaheen muranada waxay tilmaamayaan isku dhacdhaco ninka la yidhahdo alqaab alqaasim bin casaakir kitaabku ka qora xasan shacri ee kabiiru kadib ilmuftari cala alimaami abdilxasan alashcari ibn casaakir laftiisu markuu ahlusunna noqday waxaana lagu leeyahay wax weyn hamboodin ibn casaakir laftiisa ashcari quxa zamada ogaada wuxuu leeyahay abdilxasan alashcari markuu wareeray marka muctasiladii waxyaaba isku dhaafdhaafeen ibnu kullaabna dhinac kaga lisay buu wareeray buu yidhi shan iyo toban maalmood buu guriga ka soo bixin jimciya jamaacada usan imanin muarikiinta qaarkood waxaarkay waxay dhahayeen afartan maalmood buusan tukanin oo uu garan waaye gaal iyo muslim wuxuya riwaayada saasa wixii uu garan waayeyna ibna casaakir waa tilmaamaya tabyiinu kadib ilmuftari oo wuxuu leeyahay shan iyo toban beri kadib buu soo baxay isagoo laba maray iska soo dulxidhay dhowr kitaab isqorayna wata baad baqdaad oo jumcada la tukaday buu mimbarka ku istaagay buu yidhi manaadiirta ahla xadiidka maxaa kuu saaray isaga markaas wuxuu una odheyeysta waxaad igu odeydeen waan ka toobad keenayoo waan ka baxay sida marada aan isaga siiyeyna muctasilo u siibay markaasuu bannaanka ku tuuray maradii haye kutubtan aan qoray shan iyo tobankaa beri waan wareeray adiladii xaqa iyo baatilkaa ii sinmay xaqa iyo baatil baan kala garan waayey kutubtanakutubtan aan ku qoray waxaan hadda rumaysna ninka su-aalainaya shan iyo tobankii beri naga tagay waayeen salaado xaq iyo baatil kala garan waayo maantana inoo soo baxo imaamu ahli sunna isla maanta wadanka suuragal goormu caalim imaamu sunna amada shalayba wareersanayo xaq iyo baatil kala garan lahaa ninka shan iyo toban beri intuu qiraya macasaaki salaad jamaacadu soo tukaninoo xaq iyo baatil kala garan waayo wareersanaa miyaa wuxuu xilligaa qoray imaamu ahli sunna waljamaaca ku noqon kutubtiisii waa la qaaday waa la akriyey marxalada waa usoo gudbi doonaa marxaladaa haddaba muctasiladu wuu ka soo guuray wifaaqan itifaaqan wuxuu usoo guuray madhabkii kutubtuu qoray allumac iyo marka la akriyey madhabkii abu maxamed cabdillaahi bni saciid bni qataani ibni kullaab buu noqday oo sifaatkii wax badanna wuu ogolaaday welina waxyaabo badan oo kalaamka iyo iraadada iyo muran kaga jira halkaasoo maxamed shacri ka soo baxay waxaa la isku raacsan yahay inuu madhabkii muctasilada markuu ka baxay madhabkii kullaabiyada uu galay oo abu saciid ibni kullaab ay isku madhab noqdeen itifaaq way masaladaana waxaa muran ka taagan yahay intuu ka sii baxay madhab ahli sunna iyo salaf ma u guuray mise halkaas ku gebagabaystay masalada muran baa ka taagan marxalada labaad buu usoo guuray xilligaa kadib wuxuu qoray kutub badan waxaa ugu badan ba yidhaahdaan kutubta lasoo qaabqaaba saddex kitaab kitaabkan labada mujallad lagu daawacay ama halka mujallada maqaalaat alislaamiyiin waxtilaafu musallin la yidhahdo ama almaqaalaat loo yaqaano iyo kitaabka la yidhahdo risaalatun ilaa ahli safar risaalana alibaan can usuuli dayaana saddexdaa kitaab wey ama risaalatan ila ahli safar waxaa la isku haystaa yaa qoray maabulxasan alashcari baa qoray mise ardaygiisii abu cabdillaahi bni mujaahid iqaali baa qoray aniga akhriskayga asaxu lqowmayni abu cabdillaahi baa ardaygiisii bni mujaahid iqaali baa qoray risaaladan fii faraaya kitaabna way ka muuqataa cibaaraadkii qaali iyo cabdillahi bni mujaahid laakiin waa masala khilaafiya laakiin maqaalaadka iyo idaaradii saga inuu qoray muran kama jiro lama mutaakhirina shaacirada jahmiyada qaybtooda inabaa maahan abuxasan alashcari madabkii kulaabiyada badan muxuu ahaa madabka kulaabiyadu wuxuu ahaa in usuushiina lagu sugnaado falsafada iyo mantiqa ee caqliga in la hormariyo iyo waxyaabo badanna la qabsado la haysto masaa'ilkii furuucda ahaa wixii dawaahir nusuusaan la diidi karin sheegtayna sideeda duurduurkeeda loo qaato walidaalika abdalxaafid abubakar muslim sijzi risaalati ilaah zamin waa ku leeyahay taaba can ilfuruuci wa habata fi lusuuli usuushiina muctasiladii madhabkeedii kama tegin masaa'ilkii furuucda iyo amhiladiina wuu ka soo qaatay kadib baa la isku qabsaday madhabkaa mar saddexaad miyuu ka guurayay abulxasan alashcari oo madhabu salafku ahlisunnu galay anigu ninkaan arkee ugu horeeyey ereygaa yida waa sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayh laakiin aimada mutaqadimiinta ee la aasuray way diideen laba nin baa idinka soo qaaday tusaale ragga aimatu sunnada ah min alxaafid abu nasr siji risaaladiisa ilaahay zabid akhriya waa matbuuca waytaallah wuxuu leeyahay xasan ashcari baa madhabkii ka noqday been aan sal iyo raad lahayn way propaganda anaa aqaana isaga kutubtiisa aqaana taqallubaadka madhabkiisa uu guuree ninkii yidhaahda wuu fiicnaaday laga soo guuriyey si ibn abi zayd alqirawani iyo ima isaga inay la madhab yihiin wa imaa dhulkan madhabkiisa inaynan aqooninoo saan ognahayn uu weyn weye markaasuu aqwaasha nusuustiisii wuu soo guurinayaa uu sardinayaa intaasoo erayga wuxuu keenayaa calaa usuuli litizaal culimadiikana waxaan ka noqday arrinta sheekhulislaam haddii uu yidhi wuu ka soo noqday haddana inuusan ka wada noqonin wuu ictilaafay oo majmuucu fataawada kutubtiisa wuxuu leeyahay ahad waxad buu sheegan jiray wuuna jeclaa uuna ka soo noqday laakiin mutakalimiinta madaahibtoodana wuu yaqiinay sunnadana muunan aqoonin saa darteed wax badan buu mutakalimiinta madhabkoodii uu madhab sunna u haystaayo sunno ka dhigaa wey waxaa labaadu arrintaa diiday ninka la yidhahda abu maxamed cali ibni khalaf albarbahari oo ay mucaasireen baqdaad kuwan ahaayeen buu kitaabulibaana u keenay kanaan qoray aan akri bui wixii hore waan ka tegey waana kitaabka ugu dambeeya abuxasan u qoro wuu akriyey intuu qaaday kitaabkiibu ku tuuray oo nala dhaaf buu baktigii aad weli jirtay baa wadaan waxaa oo nala dhaaf waxaanaad qortay soo wixii buu kuleeda kugu aqiinay maaha waxaa laga yaraa tiraadaan ibaanaduu loo fiican yahay se wax ka yahay qolamaa camadaa sunnada horta waxay ay kama noqon waxaa labeeya ashaacirada kibaartooda iyo talaamiidii abuxasan alashcari in madabka kulaabiga ahaabay qabaan talaamiidtiisa sida abulxasan albaahiri ninka la yidhaha isagoo sideetankii geeriyooday ninka la yidhaha abu cabdillahi bn mujaahid aطaayi ee ardadiisii raawiyatu kuturi iyo abulxasan alashcari ah ee raggii raggaa ardadoodii ahaa abulxasanna qayb ka soo gaaray sida ninka la yidhaha abu cabdillahi alxaliimi iyo ee faqihii shaaficiga ahaa iyo abubakr ibnu fawrfuurak ninka la yidhaahdo ee sheekhubayhaqi ahaa raggaasoo dhan waxay leeyihiin war ninkani ninkani kama tegin ama ninka madhabkiisa aadka ugu gargaareen ninka la yidhahda alqaadi abubakr ibni baqillaahi kitaabkiisu alintisaarka iyo tamhiidka iyo kuwa lamidka oo dhan intaa waxay leeyihiin haddaynu dib ugu noqono kutubta abulxasan alashcari uu qoray ee idaanadaba ka soo qaad ibaanadaba ka soo qaad ibaanada ka soo qaad aan ku soo noqday faa'iido kale intaanan halmaamin markaad madaahibta dawaa'ifta soo guuranaysaan ee dawaa'ifta rabtaan inaad barataan kutubul maqaalaat iyo firaqa aadaan kutubta ugu mashhuursanaed aadi doontaan maqaalaat lislaamiyina abulxasan alashcari baa ka mida hal mas'ala ku baahan ugu yaraaga ninka taalibilcilmiga ah abulxasan alashcari markuu madaahibta dawaa'ifta soo guurinayo waa daqiiq wuxuu soo guuriyana ilaa xad boqolkiiba sagaaliyo sagaashan waa siuu soo guuriyey laakiin ahlu sunnati wa ahlulxadiid markuu soo guurinayo wahmigiisiiyo qaladkiisu waa badan yahay sababtoo madabkooda khabiir kuma ahayn walidaalika xamna mar aan yar dabagalay ilaa dhowr iyo labaatan misaalas khalad usoo guuriyey baan guuriyey kitaabka maqaalaadka dhowr iyo labaatan mas'alo oo madhaba ahlusunna si khalada uu soo guuriyey khibrala-aantii darteed baan markuu rumeeye meel buuga buuga kutubtayna kaga jira garan maayo marka xasan ashcari ibaanada ku soo noqon ibaanada haddaad jamiicu masaa'ilii akridaan anigu ma qabo sida sheekh maxamed xamaad bin maxamed al ansaari muqadimada ibaanada uu ku taagsanayo ee leeyahay wuu fiicnaaday waxaan isleeyahay waxbaa ka hoos baxay hal mas'alo oo madhabkii ibnu kullaab khilaafsan ibaanada kuma jirto hal mas'alo oo madhabkii ibnu kullaab uu kaga baxay abulxasan alashcari ku khilaafay alibaana can usuulu diyaana kuma jirto bal masaa'il waxaa jira sariixa calaa madhabi ibni kullaabin oo mukhaalif lisunna uu ku taqriiriyey sida masalatu lkalaami wa masalat lilaada masalat kalaam waa midda hadda ku soo socoteen warka inta ugu badan inaan idhaahda sababaysa abulxasan alashcari culamada qaar waxay qabaan marka saddexdaa arrimood aimada sunnada ee muqaama caasiriinta allaha kawli kutubtiisa waxay ibnu saciid ibnu kullaab abu maxamed abu cabdillahi ibnu saciid ibnu kullaab wax khilaafsan intaan dabagalay rag badanna qoraalo ay ka sameeyeen aanan ku haynin kibaaru talaamiidii oo le madhabkan waysa marka la isku daro madhabkii ibnu kullaab buu ku dambeeyey madhabka ahlusunna si rasmiya weliguu uma soo wareegin sax miyad uu ka jeclaa afka uu ka sheegan jiray laakiin kulli yadici waslan bilowda iska sheegay ninku waa xawaanahay waa dhihi karaa laakiin inay ka muuqato weeye inuu yahay qoladii xataa tiri uu soo guureyna inbalaaan waxaan jirin inuu ka sheego oo waxaan jirin inuu ku dhexwado oo usuushii falsafada in badan caqaa'idkeedu ku hareen way wada qirsan yihiin qaybta ibnu taymiya iyo dahabi iyo ibnu kaiir iyo edetalaabiidii ibnu taymiya ahaayo isaga un tabac ugu ahaa arrintaas rag badan waxbay aan laydiin tirinoo ahlusunna u soo noqday yidhaahda mar liis dheer baa lagu keeni liiska boqolkiiba sagaashan waa ashaaciro ahlusunnihii usoo noqday ay kuleeyihiinna waa kulyaabiyada lafteeda masalada yaanay ku gabanin kadib hadal ashcari haddii uu tegey maalku ashcarigu maraaxil buu maray maxay is ogolaayeen iyagu sifaadkan muran khabariga ah muran kamaba taagnayn ilaahay weji buu leeyahay yadayn buu leeyahay caynayn buu leeyahay koor buu jiraan muran kama qabin xasan alashcari waxaa kamid kibaaru talaamiidii tabaqadoodii abu cabdillahi alxaliimi abuxasan albahili abu cabdillahi bni mujaahid الطaayi abu bakr اlbaqilaani abu bakr xasan maxamed xasan bn maxamed bn furak abu bakr اlbayhaqi raggi ragga kasii dambeeyey adigu ilaa la soo gaaro rag walaa damba ah la soo gaaro muran kamaynan qayn dhammaan kutubtooda way ku qorayaan ilaa la soo gaaro ninka la yidhaahdo abulmacaali aljuwayni la soo gaaro intii ka horeysa baaqawaxda kutubta abubakr albaaqilaani oo naasuur madhabi abilxasan alashcari oo usuushiisi yidhaahdo dhammaan sifaadkan tabhiidka iyo dhammaan intisaarka iyo ilaahay yadada uu leeyahay ilaahay kor ugu jiro wuu ogolaanaya wuu qoraya bal ashaaciradan mutaakhiriinta meeshay ka mari doonaan baan garan laana ashcari baan nahay ashcari baan kutubtii ashcari bay ku qoran tahay talaamiidiisii bay ku qoran tahay haddana meelaha un baa la nag nag nag nag nag iyo wlagulgulay hadday u baahdaan maanta fariinta iga qaada waxaan ku horaysanayaa soomaalida cariyaa ashaacira intuu u doodo mucaasiriinta ah munaadaro ila gala anaa diyaar u wada gaadhsiiyo meelay joogaanba car waa ninkii isa soo saara oo laba maqaam ka dooda sifaadkan abulxasan alashcari iyo kibaaru talaamiidihi ma oqaanin cariyaa ka dooda meelaha waa la wadwadaa iyo nuxnuxnuxda banaanka lala wareegaa midda labaad cariyaa caddeeya madhabka ashcariyadu inuu xaq yahay oo anu waxaan caddaynuusan baainu baatil yousan diinta sal ku lahayn masale aan usoo noqdo kibaaru ashaacira intaa way ogolaayeen sifaadka waxaa bilaabatay xilliga abulmacaali aljuwayni uu yimid imaamulxaramayn inay u sii bataan dhinaca falsafada iyo jahniyada iyo sifaadkao dhan diidanayne uu ka soo cararay abulxasan alashcari laakiin irshaadka markaad akrido iyo shaamilka imaamulxaramayn qoladii sokan horena ee talaamiiddii horena waa ka yar durkay kuwan hadda meeshay joogaanna ma gaarin wuu yar sibqaday markuu xogay sibqaday halkii sibqashadu kuma istaagine ardaygiisii abuxaamid ilkhazaali baa wuxoogay sii yartikhaantikhiyey oo shan boqol iyo shantii iyo saddex nin baa waxaa la dhihi karaa aad bay usii tikhaantikhiyeen mucalin juweynigaas laba nin baa ka dambaysay oo ardadiisii ah iyo ardadii kasii dambaysay islaaha mid waa abuxaamid alghazaali oo mas'aladii halka ay joogaan isagoon gaarsiinin laakiin si aada uga soo dulkiyey madhabkii xataa kulaabiye waxaa isna dardaani armeel wanaxarmgaraashadu abu cabdillaahi ibni khatiib arayi ninka raazi la yidhaahdo ee mafaatixday tafsiirka tafsiirka iyo kan usuulu fiqiga maxsuurkaihiyo kutubtan badan ee caqiidada u qoray ninkaasi intuu ashaaciradii intooday abulxasan waagi hora ka soo cararay buu ku xareeyey waxay soo reebeen sifaadkani sifaad caqliga lagu gartay weeye cilmiga diin baa sheegtay ma aha aaliso wey madabkii jahmiyadaha iyo muctasiladii abulxasan ka tegey culummada jamaahiir jamaacatu ahli salafna ay takfiiriyeen weeye ashaaciradan hadda jawharada iyo kuwan la midka ah in yar yaroo abuu raazi uu ka tegtegay oo ka fakfakatayna ninka la yidhahda iji fi lmawaaqif buu yarana qabriga la ekeysiiyo kusii gunaanay jahmiye haddaba ashaaciro maaha kuwan joogee jahashacir maca wada tahay jahmiye wey ashcariyadiina baatil bay ahayd jahmiyadanna waa watuu ka soo cararay isagii baatilka dhexdhexa yimid kii uu ka soo cararay bay gadaal ugu noqdeen oo godkii xumaan bay ku noqdeen intaasi warkoobanoo murti iyo taariikha aan idinkaga baxo arrimaha haddaad rabtaa inaad ogaataan waxaa qiraya ashaaciradii soo idinma dhihin intii u dambayseen muhlufkahay muxaqulaanabay iiji iiji baa fii mawaaqifa intaa ku qiraya tusaalayaaladan ninka siiyo wuxuu ka hadlayaa iiji sifatu yadi juska saddexaad almuwaaqif sharxi muwaaqifka sharxi muwaaqifka wuxuu kaga hadlayaa juska saddexaad asifatu alkhaamisu alyadu markaasuu wuxuu leeyahay yadullaahi fawqa aydiihim كو ما منعك لمن تسجد لما خلقت بيدي وحري فأثبت الشيخ الأشعري صفتين ثبوتيتين زائدتين هنا وعليه السلف سلف نصاصي قوانين الله سوى الصح ومال إليه القاضي الباقلاني باقلاني نصاص القضاء وقال أكثر إنها مجاز عن القدرة وحق رأب حتى للأشعري هي سلف الأمة هي كبار التلاميذ وباقلاني إن دلع مريض إيونا دلع كراعي مريض هكا وحق رأي سلو قال وحق رأي مسألة الاستيقظ وقع رأيه حديث الإنصاف رأيه iyagaa gacantooda isku gowracay iyagutay gacantooda isku gareeyaan waxay leeyahay hadhow maxaa naba direenoo ahlu sunna ma tihiin iyo ashaaciriya ahlu sunna waxba isaga dan maaha ashcariya ahlu sunnana maaha artirna uma galo ahlu bidac weeye min alif ilaliya madhab baa xukumaya lakin ashkhaas ma xukumin waan madhabkaan ka hadlaya madhabka ashcariga calaa kulli xaal nimankii waxay yidhaahdeen annaga sifaatka qaar baan ogolla sifaadka ay ogolaadeen waxay yidhaahdeen xayun ilaahay mid nool weeye muriidun mid wuxuu raba doono weeye qaadirun kii awoodo weeye callaamun kii cilmi badanee caliim a weeye caalim ah lahu lbaqaa ilaahay jiritaan buu leeyahay sifaadkiisa baqaa baa ka mida wasamcu maqal baa ka mida iyo walkalaamu hadal baa ka mida basarkiibuu ka tegayoo samci uu kaga kaaftoomay sida haddii la yidhaahdo sifaat sideeda weeye waxay isku raacsan yihiin waa toddoba sifatulbaqaana way isku haystaan qaarkoodba sifatu takwiin sifa la yidhaahday ku dareen qaarna majmuuca sifaat baa takwiin la isku yidhahdaa bay dheheen sifaatkan ay ogolaadeena waa kii caqiidat alcawaamka dugsiga qur-aankan ku garannay lahu sifaatun sabcatun tantadimu toddoba sifuu leeyahay ilaahay sifaatkiisa dhammaan toddoba laga soo reebay maxay tahay fa qudratu إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر تضوى أسأل وقل يدين سو تضوى البقى مركا لغرها بصر من لو صدر تضوى دي ويسو تضوى الصفان إلهي وقال الله بيدين صفاتك كلوي ديدين horta sifaadkii khabariga ahaaye dhanaya mutaqadimiintooda ogolaaya way diideen weji bay diideen yadayn bay diideen caynayn bay diideen istiwaabay diideen waxoo dhan waa wajii bay diideen usuul bay diideen intabanan kibaartooda hore waa golyihin calaamada ibnjaamiya ku diideen sifaadkanay ogolaadeen oo waxaa rabaa laba arrimood inaan idiin sheego kalaamku kalaamkay ogolaadeen waa kalaam ka duwan kii aad taqiina ka duwan oo gadaal buu ku iman doonaa kalaamu wasf alqadiim laga alheena looga dibdhaad laakiin halkana laba arrimood idiin sheego sidaadaba sifaatka mid fatalada kul cilmi baabu sifaat marka la yimaado la isma wareeriyo ninku wuxuu fira fira fira fira fira fira fira soo wareegana laba qodob baa loo fariistaa taqayba iska muqadimaadu horta waa inuu sallima labada qodob intaan la soo gaarin in kalaamka ilaahay uu xujo yahay kalaamka rasuulkuna xujo yahay horta waa inuu qoro hadduu kalaamka ilaahay xujo maaha ku yidhahdo waa gaalooye fara ka dhaqo gacmaha ka dhaqo muslim ibnu waxaa dhaqmaysa kalaamka ilaahay kalaamka nabigu xujada diin ma galaan hadduu ku dhaho kaasi sidii dee kamidnu faqad kafar ninkaa waa gaaloobay diinta waa ka baxay muslim maaha wuxuu ku qasban yahay horta kalaamka ilaahay qur-aanka iyo sunnada asaxday xujo ma tahay mise ma aha markaa tilaado way tahay inuu ku yidhahdo kow waxaa labaada isku qasbaya su-aal labaad haaiga ku dhahay iyadana kalaamka ilaahi iyo sunnada nabigu afcaradii ma ku yimaadeen la fahmi karoo waadixa uku qasbanyahay haaiga ku yidhahdo hadduu maya ku yidhaahdo waa gaaloobay oo qur-aanka ilaahay tibyaanan likulli shayin yidhi ma la fahmi karo yidhi kitaabka ilaahay ummadda xujaday u soo dejiyey lama garan kara hadduu ku yidhahdo waa alxiraal iyo afjaynis iyo aftalyaani wey hadduu ku yidhaahdo isna waa gaaloobay taqsir iyo day ka midi ninka waxaa tira horta basoo islaan ashahaadada qabso basifaadka dhoda madaxda basiro saarane horta ashahaadada tawxiidka aan kuu qabto labada hadduu ogolaado iyadana waxaad dhihi sifaadkan aada isku haynee dooda ka qabto ilaahay ma ku hadlo qur-aanka ma ku sheegay nabiguna ma ku hadlayoo qur-aanka ma ku sheegay sunnada ma ku sheegay kaasaasasalam ugu qasbaya haa igu dhamaada qur-aanku diin in allaha yuxibu tawaabiina yuxibu ilaahi mayi haa radia allaahu canhum ilaahay baa ka raali noqday mayi maya muu dhihi karaa hadduu inkirana taqsiga dayka mid waa gaalooy inaha markuu soo ogolaado waxaa leeyahay waxaan ku weydiiyey markuu muran keeno qaacidada koowaad waxaan leedahay alqawlu fi sifaati farcun can alqowli fi daati sifaat markaan ka hadlayno sifadu keligeed ma istaagtay daatay ku tilmaamanta daatay ma raacsantahay markuu ku yihaahdo sifaatka ilaahay subxaana watacaala kayfiya kalaas waa markuu ku yidhaahdo waxaad tidhaahdaa wuxuu ku dhihi doonaa sifadan ii tilmaasay tahay ilahay daatadiisa ii tilmaame ma garana ma yihahda ma garanayo allahu aclam markuu allahu aclam dhe isagaba daata hadduu ogolaado sifaatkan inuu ogolaado uu ku qasbaye waxaad tidhaahdaa sifada ii tilmaam markuu ku dhaarna daatada ii tilmaamne adu daata aadan tilmaamin baan ogolaado meeshaad ka baxdaan ka bixi adiga soo soco daata ogolaaday tilmaam daata ma tilmaami karo ama sifaan ogolaaday kuma tilmaami karo haddaad tilmaamtana waan tilmaami haddaad tilmaami weydana tilmaami maayo hadday tilmaam la-aantu aanan faahfaahinteeda garanaynin inkir tahayna adna daatada ma garanaysa inkir ilaah ma jira dhe macnaheed ilaahay daatadiisu say u egtahay aniga garan istaagay wuu istaagay jalasa qacdi u fadhiistay u fadhiistay fadhiga iyo istaagu waa wax ishu qabanaysa oo maxsuus oo la arkayo kuwaasi badanaa waxay yeeshaan kelimaad la macno oo lagu fasiro kelimaadna macnahooda wuxuu ka baxay ka hadlayaa wax daakhili nafsi ah oo wax la taaban karo oo dareen mooye la taaban kara aan ahayn qofku uu carooday uu farxay uu naxariistay kuwaasi de fadhigii waa la arkaa iyo taagniga laakiin caradii miyay muuqataa waxaa lagu dhihi marka halayaanu dami lqalbi qalbiga dhiiggiisaoo kalaa la yidhaahdaa qadiyadda markaa tafaasiirtaasoo kala maraysaan tafsiirka waxyaalaha baatiniga ma aha kelimadii asalka macnaheedii maaha waxaa la yidhaha tafsiir bilasar raadkay ku reebtay jirkaaga iyo xayn baa la fiirin kiibaa loogu magac dari halayada qalbi misaalkaa idinku tawdiixiya marka carada waxaa la yidhi halayaanu dami lqalbi soo ma carad dhiiggaa karay carabi maaha waa asalkeedii raadkeedii wey laba arrimood baa ku garan marka koobaad dhiiggan maxaa keliyey maxaa dhiiggan keliye o dhaqaaji haddaba dhiiggan kale caradii maaha caradi yada dhaqaajisay laakiin caradii wax la taaban karo lagu sawiri karo ma aha raad ka yeelatay muxuu yahay raadkeedii bilasar bay saamaynteedaa lagugu fasiray saamaynta haddaba masalada labaada caddaynaysa kugu baraarujin waxaa weeye saamaynta lagugu fasiray qaamuuskan waxaa qoray waxaa qoraya waa bashar ereygana waxaa loo fasirayaa waa bashar iyo bini aadam caraba bini aadamka weeye waxa lagu fasiray ee carab ma aha bini aadamka dhiig leh oo qaayaanu dami lqalbi noqdaa wailaa xayawaanaadka yararkeeda quraanjada iyo waxyaabaha lamidkaa sooma caroodaan sooma caroodaan dhiig kala maylayhin wareego waana caroodana way dhiigi karaya carada haday dhiigi karay laftiisa tahay kan waa caraysan yaha way dhiigi karay dhiig wareegaba ma leh meela dawalaho saaibu wey halkaa waxaad ka garatay caradu iyadaa dhiigga karisay insaanka saameyntay ku yeelatay wey ereygana insaan bini aadam ah loo fasirayaa oo la fahansiinayaa min baabi mafhuum in lagu fahansiiyo maadaama iyadii aan la taaran karin in afarkeedii lagu fahansiiye waxaa lamid a raxmadda ridaha xubiga alla mid intoo dhan saa darteed sifadii markay ku qumta daato daatooyinkii ay kala duwan yihiin qaabkay ugu qumayso wuu kala duwanaa walidaalika caradii khayaanu damigii insaanka ahaay muxuu reebku iyo xayawaankaan dhiigga lahayn ee caroonaya lamid maaha way caroodaan lakin caraboo halayaa min dami qalbi maaha waayo afarka ay raadka kagama tagto haddaba su-aasha halka waxaa ka garan caradu iyo waxyaabahan inficaalaadka nafsiga ee daakhiligiihi kelimaadkan qawaamiistu kugu fasirayaan in lagu soo dhoweeye macnaha la rabaayo insaanka saamayntaay ku yeelataa ka insaan ahaan lagugu jilcinayaa macnee asalka macnihii maaha marka hadhow yaan lagu dhihin mid shubha inuu fidiyo rabayo uusan ku dhihin ilaahay maqaayaanu dami qalbi baa u sugaysaa yuusan ku dhihin waxaa leedahay tani waa aharu labadi cala insaani wey walidaalika afarkii qadabka xayawaanaadkan sikaarka yaryarka waa ka duwanaaday haddii qadabkii saamayntiisii bayna almakhluuqaat u kala duwanaaday famaa bayna almakhluuqi waalkhaaliqa abcadu min daalika kasii fogtahay wax shabaha kama jiro marka qadiyadaas sifaadka noocaas oo kaleeta ah waa sifaad maro badan shubha laga soo gala ayaan la idin gafinin haddii aydan waxyaabahaas oo kale jacis ka dhihi karin inaad barataan waa horay ahayde oo caqiidadiiyo xaggeedaad sheegan jirtay intii waagii dambaba fiqiga iyo culum badan caqiidana oo leexanaa lalahaa iyadiin haddaan la baranin soo dhibaato ma oo waxba jacis iska dhihi karin haddaan waxba jacis ka dhihi karinna de meesha ciriiriga isgelin sidaaba meel aan ka bixi karin lama galo marka horaa la garramaa meesha hadda wax ka keeni kartana waa la galaa dadka keeni karin marka hore laga wareegaa uma maha fitnayn ama meel meel dhib badan isgelin hadhow hadal baatilihi nin ragab koofiyada madax madaxa una ka ceshin intaa tiraahdo hadhow madaxayna kula gelin haddaan iska dhicin karin meelaha ha gelin haddiiba la yidhaha nin mantiq yaqaanaa yimidna waa la kala carari laakiin waxaa la arishay mantiq yaqaanaysa ashaaciriya suufiya aniga ii soo dira dhammaantood aniga ii soo dira hadda mantiq yaqaanaan weeye ila mantiqa laftiisa waa fani matbuuc oo la wada barta weeye gobor ay sugeen caqlan baan ku sugnay yidhaahdeen aan idin fahansiiya haddaba say caqlan u dheheen waa waxaad adiguba dhihi karto wax weyn baa lagaga dhigaya laakiin sheekh islam ibn taymiya hore wuxuu yidhi naqdul mantiq markuu kaga hadlahayay mantiqan iyo qawaaciddoodan caqliyaadkay sheegteen laa yantaficu bihi lbaliidu walaa yaxtaaju ilayhi dakiin ninka caqliga leeh uma baana doqorna wax kama faa'iido doqon waxba kama dheefo nin caqliga waxgaran loo wax fahmayeen uma baahna inaan lu baahnayn baa kutusee dhegayso waxay dhaheen ilaahay haddaan nidhaan adduunkan isagaa abuuray oo maamula maamulitaankiisu qudro iyo awood uma baahna caqligu wuxuu keenayaa inuu qudrada yahay hadduusan qudradahayn maba abuuri kareenba koo caqligaan ku garanay sifatu lqudra inaan u sugno oo qaadiru yahay qudradii waxay u baahan tahay caalamkan sidan u samaysan suncigiisa samayntiisa aqoon iyo cilmisa uma baahna cilmi la-aan caqligu ma ma aqbalayaa isagoon aqoonin buu sameeyey maya caqligu wuxuu keenayaa qudrada cilmi baa la socday allaahi caqliga waxaan u garanay adduunka ninka allihii sameeyey cilmi iyo qudro inuu lahaa haddayna labada uusan lahaynna uusan samayn kareenba marka maadaama aan qirsannahay inuu isagu leeyahay oo sameeyey cilmigii iyo qudradiina caqligaa ku garanay adi intaaba kitaab mantiqi iyo muqadimaad suqraa kubraana akhrisataba u baahanta waxay dhaheen cilmi iyo qudri uu leeyahay bilaa xayaatin suuragal miya nolol la-aan inuusan noolayn cilmi iyo qudrana leeyahay caqlan ma dhici kartaa caqliga lama sawiran karay dheheen caqligu ma sawiran karo mayid qudri iyo cilmi leh saas darteed wahuwa alxayu xayaatadiina halkaasaan ku garannay waxaa kaloo garannay dheheen adduunkan ilaahay inuu abuuro waajib kuma ahayn isagaa doona inuu abuuro soo ma aha inuu iska daayana wuu heli karay inuu abuurana wuxuu go-aansaday oo doonay inuu abuuro doonitaan inuu jiro isagu uu doonay inuu abuurana hade wax kastoo la samaynayo iraadiya doonitaan baa ka horeeya taana caqligaa ku garanay yidhaahdeen afar haye markii unkan la samaynayo la maamulayo aragti buu u baahan yahay in dhool ma kala wadi kara caqliga lagu kala garta yidhahdo in la wada maqlo u u baahan yahay ducadooda iyo baryadooda dhagool ma ogaan karo horta shantaas haddii ninka ani weydiiye mantiq iyo falsafo iyo kutub baa la qorayo inaad intaa ogaataan ood fahantan iyaad u baahanta laa yaxtaaju ilayhi dakiyu walaa yantaficu bihi lbalidu waxay yidhahdeen kalaamkana isagu waa baab gaare waxay yidhaahdeen gadaal baanu dhigin baqahan iyagaa isku haysta intaa markii la yidhaahday kuway diideen kuway diideen baynu caqligii laftiisii ku sugi karnaa tusaalada sheekh xabdin aayaatu sifaad uu ka qoray markuu intoodii keenay wuxuu yidhi intaad diideen i dhegaysta intaad mariseen baan marin ilaahay addoommadiisa janniya naar buu abuuray ina jannuu geeyey ina naar buu geeyey intuu u naxariistee janno geeyey inuu jecel yahay halkaa caqliga naloo gatay aqligan ku garanay buuri inuu naxariistiisi iyo barwaaqadiisii geeyey isagoon jeclayn madci ka mid a caqligu diidaya kanna inuu nacay oo u carooday oo hadibaan halkaa ka garanay buuri iyadan sii wad halkaa ka sii wad ilaahay markuu adduunkan habeeyey ee intaa kala sameeyey xikmad dara may tilmaamaysaa mise xikmad inuu leeyahay ina caqligaa garanayo oo innagaba ninkii waxya rabaya alla ninkan xikmad badanaa baa la dhihi caqligaa u gara ilaahay dunida saa u kala habeeyey inuu xikmad leeyahay isagana waa diideen oo shaaciray caqligaaba gartay weligeenta saafood marka intaad diideenna intii qoraleed jeexdeen waa lagu gartay tilhabeen unbaan magacyadaa saarteen intaan ka saaran unbaan kuwii kale soo gelin hadalku sidan bay isu wada qaban marka sheekada waxaad meesha ku haysaan nin kastoo caqli laa garan fitarka muslimiintana kuwa hadde shakiba ma jiro laysma weydiin jirin wadaalika ninba wuxuu yiri baa yihi waa ilaahay inuu jiro kun daliil baan u hayaa sifaxubiireedhe kun shaki baa kugu dhashay ilahay siritaankiisa markaa daliil shaki walba daliil gaara u doontay oo walba kun shakiba kugu jirta ayay diintiisa ka shakisan horta ilaahay jiritaankiisa inaad daliil u daydayda maxaa keenay haddaada shakisanayn horta ilaahay u jira maxaa cadaynaya daliil kow laba maxaa keenay horta haddaada shakisanayn su-aasha aa meesha miya taalla marka waxaan rabaa inaan idhaahdo sifaadkan toddobada ee caqliga iyo macaanida ay ku sugeen kuway diideen waxba kuma kala duwana alqawlu fii bacdi asifaati kaalqawli fii bacdin wey marka al halkaasaan isaga daynaynaa insha allahu tacaala usbuuca soo socda baynu macrakada macraka cusub weeye waayo ashaaciradu qur-aanka musxafka ah in kalaamkii ilaahay yahay ma rumaysna ereygaa jumle ahaan iyaga qabta hadday dood ka keenaanna kutubtooda oo leh kalaamka ilaahay ma ahaba keeni gaarsiiya car ashaaciraha ka doonaan oonan kutubtoodii mucaasiriinta haydoo qur-aanka musxafka ku qoran kalaamkii ilaahay ma ahale aanan keenin hadday dood ka qabaan beri marka isbuuca soo socda cashirkeedu wuxuu ku saabsanaa ashaaciray inaanu caddayno qur-aankani waa kalaamkii ilaahay iyo warkooda marka la dhuuxo inuu kufri iyo diin wax looga baxaya oo ynan rumaysnayn qur-aankaan akhriyaysaan kalaamka ilaahay inuu yahay ashaacira ma rumaysna gaar ahaan mutaakhiriintooda qolada hore oo mutaqadimiintooda ah nawcu nifaaqin kama madhna nooc nifaaqaa ku jiro wayna qarin wayna sacdeen laakiin raaziga wuxuu yidhi ilaahay haddii laga yaabo oo run la sheego oon caamiyo dadweynea kici laga baqin qowlka yagu waa qowlkii muctasilada qur-aankan waa makhluuq kalaamka ilaahay maaha saasoo caddaynayaa raazi laakiin wuxuu yidhi haybatulcawaam iyo isaarada kicitaanka dadka baanu ka cabsano ka warwareegayna leha sidaa u caddeeyey hadday dood ka qaban roolinkeeda haddii kale kitaabkeennan baa mar subxaanaka allah bixamdiga أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك